aada iyo aada baan ugu faraxsanahay in uu maanta musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug yahay waxaan ku dhaqaan nin howlkara karti badan dadaal badan hal abuur badan in uu yahay tootoole waxaan ku dhaqaan inuu yahay nin la tashi badan waxaan ku dhaqaan inuu yahay nin bulshada u jilacsan oo jecel in loo naxariisto aada u naxariis badan waxaan ku dhaqaan inuu yahay nin go-aan adag oo go-aan leh oo danta guud ku adadag oo jecel inuu meel mariyo marka waxaan isleeyahay waa hogaamiye haybad leh astaahilana in uu hogaamiyo dowlad goboleedka galmudug iyo wax ka sarreeyaba waa gartay ma isleeda xilkan uu ku guulaysan karaa mudane tootole wallaahi niyo xilku waa iska xarashow madax laakiin anigu waxaan isleeyahay wuu ku guulaysan karaa wuuna astaahilaa hogaamiyaha shanta sano soo hogaaminayay dowladda hoose ee caasimada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug horeyna maamulo badan uga soo shaqeeyey oo koonfurta soomaaliya marka waxaan isleeyahay waa hogaamiye astaahila in uu dowlad goboleedka galmudug maanta meesha ay joogto meel ka wanaagsan gaarsiiyo waxaan isleenahay waa markii ay tubta toosan iyo dhabaha nabadda cagta saari lahayd markii tootoole loo dhiibo musharaxan maxaad is leedahay mudan aafayan wuu kaga duwan yahay musharaxiinta kale wuu uga duwan yahay waa nin sumcad weyn ku leh deegaanka dowlad goboleedka galmudug waa ki ku guulaystay intuu xilkii caasimadda baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee cadaada uu hayey in lagu qabto ilaa lix shir oo lagu guulaystay oo ay ka mid ahaayeen doorashooyinkii isdaba joogga ahaa ee kasoo bilaabanayay xilligii iyogleeligii maamuladii isku tegay eeximan yaheeb iyo ahlusunna iyo galmudug ekis oo isku noqday dowlad goboleedka galmudug kabacdina doorashooyinkii tirada badnaa ee baarlamaanka iyo sanatarada iyo waxyaabihii kaloo ka dambeeyey in la qabtay kow laga soo bilaabay shirweynihii dib u heshiisiinta lagu xejiyey ergedi lagu xejiyey baarlamaanka galmudug lagu xejiyey madaxweynaha galmudug lagu xejiyey madaxweynihii kale dambe ee galmudug lagu xejiyey baarlamaanka soomaaliya lagu xejiyey sanataradii waxaasoo dhan lagu soo qabtay shirada lagu guulaystay si amni iyo nidaam iyo kalala dambayn leh marka waa guddoomiye soo shaqeeyey marashaxu wuxuu mudan yahay abaalmarin intaa ka sii weyn iyo inuu hogaamiyo dowladda soomaaliya iyo stailaan isleeyahay waa nin karti iyo hufnaan leh la shaqayn leh la tashi leh casiimaad adag waa hogaamiye u qalma hayladeedana leh inuu hogaamiyo dowlad goboleedka galmudug annagu haddaan nahay golaha midnimada iyo badbaadada arrinta musharaxnimada sheekh cabdullahi sheekh cabdiraxmaan xuseen tootole waan soo dhaweynayna